ramadaan kariim ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinkan leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka feeqdaada toddobaadka oo inoo hayo maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka barnaamijka toddobaadkan waxaan kaga hadlaynaa barakada bisha ramadaan iyo khibradda bulshooyinka muslimiinta gaar ahaan soomaalida kuwaas oo meelo kala duwan oo dunida jooga barnaamijka waxaa marti uga sheekh cabdiraxmaan sheekh muxiidiin celi oo ku sugan magaalada gotemburg ee dalka swiden sheekh cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay imaamyada xarunta islaamka ee ahlusunna waljamaaca waana macallin maadada cilmiga bulshada ka dhiga dugsiyada dhexe ee magaaladaasi gotemburg barnaamijka waxaa sidoo kale marti uga sheekh maxamed cabdi daahir imaamka masjidka nuurulislaam ee magaalada cardiff ee dalka britain khadka telefoonka ee magaalada riyaad ee dalka sacuudigana waxaa isna marti igu ah cabditawaab sheekh axmed oo qoray buugaag ka hadlaysa arrimaha islaamka dhammaantiin soo dhowaada aan ku bilaabo sheekh maxamed cabdi daahir si kooban fadliga bisha ramadaan iyo waayaha dadka muslimiinta xilliga soonka sanadihii lasoo dhaafay iyo sanadkanba alxamdu lilahi rabi alcaalamiin alcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila cala alaalimiin وأشhهd an la ilaha ilا الlh waxdah la sharيika lah وأشhهd ana mحamada cabdh وrasulh اllahuma صli عlى mحamadi وعlى ali mحamed وbaark عlى mحamadi وعlى ali mحamed kama صlayta وbaarkta عlى ibrahim وعlى ali ibrahim inaka xamidu majid awala waa wax weyn oo maaragtay la isugu bishaareeyo bisha ramadaan nabigana waa ugu bishaareyn jiray rasuulka alayh isalaatu wasalaam dadka asxaabtiisa ah axaadiista uu ugu bishaareyn jiray waxaa kamid ah inuu odhan jiray rasuulku alayhi salaatu wasalaam xadiis anas ibn maalik uu wariyey hada shahru ramadaan ja'akum kani waxa weeyaan bishii ramadaan oo idin timid tuftaxu fiihi abwaabu aljanna albaabada jannada ayaa la furaa wa tuqlaqu fiihi abwaabu nnaar naarta albaabadeena waa la xidhaa watusalsalu fiihi shayaaiin waxaana la katiinadeeyaa oo katiinada lagu dhejiyaa shayaaiinta marka ilaahay inugu daro kuwa ramadaanka ee maaragtay muxuu ahaa laga xoreynayo naarta fadaaisha ramadaanku waa fara badan yihiin waxaad weydiisay sideed u soontaan alxamdu lilah ramadaankan hadda aan soomayo waxaan wadankan joogay ilaa kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo sideetankii waktigii anigu aan imid ramadaanku may buu ahaa may ayuu gelayay scotlandna waan joogay oo tobanka ayaanu afuri jiray labada iyo rubucna salaada subax baanu tukan jiray oo waxaanu aada isugu dhoweyn qoladan scandinavianka oo hadda sheekh cabdiraxmaan sheekh muxiudiin celi uu ka hadli doono insha allahu tacaala hadda oo aan kula hadlahayo waxaanu afuraynaa anagu sagaalka iyo toddobiyo soddon midhid marka ay tahay maqribka sida aan ka warqabo waanu ka hor xoogaha baanu ka horeynaa qolyahan scandinavia sidii sheegi doono waxaanan suxuranay xalayto labadii iyo waxaanu joojinay labadii iyo waxay wuxuu dhashay muxuu ahaa fajrigu labadii iyo laba iyo conton midhid marka saasuu marka waktigu u dheryahay laakiin mar haddii habeen iyo maalin ay jiraan waxa weeyaan waa dadku waa soomaan si wanaagsan bay u soomaan waxaana intii anigu hadda kaadif aan joogay oo laga soo bilaabo kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo sideetankii ilaa haddeer aan ku arkahayay in dadka oo ku tartamaya in masaaj masjidka lagu wada afuro ragga oo dhan gaar ahaan dumarkana qaar baa yimaada si wanaagsan baa loo afuraa oo si wanaagsan baa loo casheeya meel kalena kama soo gashay iyagaa iska ururiya alxamdu lilahi waan gartay qodobkaa isagoo faahfaahsan baanu iman doonaa aan u tago sheekh cabdiraxmaan sheekh muxiidiin celi sidii sheekh maxamed cabdi daahir uu sheegay saacadada dheer baa laga sheegaa dalkaas waxaa la sheegaa in gobollo kamid a sweden ayna cadceduba maaragtay ka dhicin oo iftiin tahay markaa bal haddaad sawir naga siisid sida ay noloshu tahay gaar ahaan xilliga ramadaanta bismi illah alxamdu lilah wsalaatu allahi wasalaamuhu calaa xabiibihi wakhaliilihi wakhiiratihi min khalqihi wamustafaah wacala alih waasxaabihi waatbaacihi waman waalaah wabacd waxaan rabaa horta kow ilaahay inaagu mahadnaqo bishii barakaysneed bishii fursadda iyo khayrka ahayd ee noo timiday sidau sheekh moxamed sheegay ayadoo marti ah marka rabbi ayaa mahad leh waxaan rabaa inaan ugu tahniyeeyo ugu bishaareeyo ugu hambaliyeeyo muslimiinta meel oon ay joogaanba in fursaddaa laga faa'iidaysta in sha allah wakadalika ikraamu dayfi min ajzaai iimaanina laa tatajaza martida in la marti qaado oo lasoo dhaweeyo oo la karaameeyana iimaankay kamid tahay marka waxaa weeye haddii aan ku hormaro sweden waa weynta juqraafi ahaan wadamada yurub ugu weyn oo ugu dheer bay kamid tahay waxaa laga yaabaa swedenka hadda aan kaala hadlayo waa gothenburg gothenburg haddii aan soo qaato saacadaha imsaaga asu dhaco saakay hadda oo ramadaan maanta waxaan imsaagnay labadii iyo labaatan caawa wuxuu afarku ku beegan yahay tobanka iyo toban iyo sideed markay tahay ayuu ku beegan yahay hadda jadwaladan la sameeyena waa iska jadwallo oo calaa wajhi listinaas loo sameeye fii nafs fii nafsi alamri ma aha way si kala duwanaan karaan laakiin kan haddaan ahaayo waxaa weye waa sida badan halka la ictibaaro oo la yidhahdo islamiska informaconic forenin ha la yidhahdo sida badan la ictibaaro waaye marka horta waa sidaa saacadahaasaan islumaynaa waa mu saacado ku dhow yani labaatan saacadood laakiin markii la fiirsho waqooyiga waddanka haddii la aado sida kirone iyo owmiye iyo meelaha markii la fiirsho gobolada waktigan hadda aan ku jirne june maba dhacaysaba qoraxda marka waxaa weeye waxyaalaha la yaabka lehay kamid tahay oo aan theorical uhaysanay markaan bilaada saxaraha ka hooseeya aan joognay ee ilaahay qur-aankiisa aan ku arkayni yuliju llayla cala annahaar wayuliju nahaara cala alleyl ayadoo practicalaan u imaanay marka anigu waxaan joogaa labaatan sano ayaan joogaa magaaladan gothenburg iyo sweden guud ahaan iyo yuruba wax badan baan mataqaanaa ayaan ka aragnaa aayaadka ilaahay ay kamid tahay muslimiintu marka maasha allah sidau sheekh maxamed sheegaan la qabaa waxaa bato waktiyadan waktiga la yidhaahdo interactionka muslimiinta iyo tacaamulka iyo isla jirka iyo nooleynta haddaba la ku roon yahay ayaamu ramadaana walayaaliin bisiyaami walqiyaam ay ku nooleeyaan muslimiinta marka intaasu waxay tahay macluumada guud ayaa hore hadda waxaa jirto yani lajna timid meeshan oo isugu yeertay oo ka socotay almajlis aluropiyu liliftaai walbuxuur ka timiday ee masjidka weyn ee gothenburg aimada isugu wacday ee wadabaxsi loo diri waqooyiga waddankan marka hadda waxaan sugaynaa natiijadii yani baaritaan ay samaynayaan sanadii hore waxaa jirtay in mataqaanaa ou majliskaas yurub ku yaalo oo ixaaleeyey sanadan lala sugaayay inay ka keenaan baxsi la samaynayo xagga ama falaki ahaan iyo tawqiifi ahaan nooc walbaba marka alxamdu lilahi kollay xaalku waa sidaas aan idinkugu warrama haddii aan soo koobo waan gartay aan u tago khadka telefoonka magaalada riyaad dalka sacuudiga waxaa ku jira cabditawaab sheekh axmed oo qoray dhowr buug oo ka hadlaya arrimaha islaamka cabditawaab waxaad joogtaa magaalada riyaad sidaan xusay waana dhulkii barakaysnaa ee sacuudi carabiya ee labada xaram ay ku yaaleen waa dhul kulul gaar ahaan xilliga xagaaga xilligan aanu ku jirno o kale marka bal waxaad iga warantaa dadka sacuudiga ku nool iyo dad kaloo laga yaabo in meelaha adduunyada kale idinka yimaadaan oo ay sacuudiga bishaas ramadaan ku qaataan sida ay noloshoodu tahay iyo tasiilaadka ay helaan dadka ku nool meeshaasi maadaama dhulku yahay dhul aada u kulul oo sida caadiga bini aadamka ayna xamili karin haddayna helaynin waxyaabo kale oo fududeeya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد aad iyo aad ayaan ku salaamaya adig iyo mashaaikhda kale waxaanan bishan barakaysan fadligeeda ilaahay iyo khayrkeeda hayna siiyo ilaahayna haynoo fududeeyo cibaadada guud ahaan muslimiintana meel kastay joogaanba ilaahay bishan bisheeda kale khayr iyo wanaag ha ku gaadhsiiyo dhibaatooyin badan baa jira muslimiinta guud ahaan dhibkaana ilaahay ha ka qaado haddaan usoo noqdo magaalada riyaad ama sacuudiga ama khaliijka saan ogsoonnahay gaar ahaan sacuudiga oo kale waa wadan barakaysan waa wadan dawladda ka jirta iyo culummada iyo muslimiinta guud ahaanba maadaama uu yahay ramadaanku rukni kamida arkaantii islaamka oo uu yahay ruknigii afraad aada iyo aad looga qadariyo nolosha guud ahaan dadka ku nool way way isbedelaysaa iyada oo aan bisha la gaadhin waxaad arkaysaa laamiyada iyo meel kastood marto waxaa ku qoran boodhadh bisha lagu soo dhaweynayo shirikaadka iyo meelaha waaweyn ee subermarketyada waxaa laga sameynayaa dhimis ku saabsan qiimaha waxyaalaha la adeegsada xagga cuntada gaar ahaan oo qiimo yacni dhimid weyn ayaa lagu sameeyaa guud ahaanna waddanka oo dhan hadday tahay shaqooyinka dawladda ama hadday tahay shaqooyinka gaarka loo leeyahayna jadwalkeedu wuu isbedelayaa ama ha ahaato saacadaha la shaqeeyo ama ha ahaato shaqada waktiga ay bilaabanayso waddankan sida caadada ah waxaa laga shaqeeyaa sideedda subaxnimo dowladda shaqadeedu waa sideed saacadood inta badan dadka bareefadka ka shaqeeyana toban saac iyo wax lamid ayay shaqeeyaan marka guud ahaan waa lasoo gaabiyaa oo laba saac ayaa laga dhimaa bilowgana shaqada waktigay bilaabanaysayna laba saac ayay dib uga dhacdaa oo dadkii sideedda subaxnimo gelayay tobanka ayay galaan wa waxaa la odhan karaa bishan soonku inkastoo uu isagu naftiisu yani anu hadda toban sano ka badan ayaan joogaa uu isbedelay waktigiisu oo hadda waxaa laga soomayaa riyaad oo kale shan iyo toban saacadood oo toban iyo shan daqiiqa dhiman afar iyo toban shan iyo toban saacadood taqriiban wayna kala horeeyaa wadanka naftiisa jidoo kale dadka degan waxay naga dambeeyaan nusac ayay naga sii dambeeyaan marka si guud waa jawi ku dhisan rawxaaniyaad iyo qofku cibaadada wuxuu helayaa hadday noqoto dhankii shaqada hadday noqoto madaahirta guud ee magaalada oo wada xidhan oo meelihii wax cuntada iyo yani aadan arkaynin qof afuran xataa hadduuna muslim ahayn dadaan muslimiin ahayn baa joogo ka shaqeeya iyakoo ilaalinaya nidaamka guud ee waddanka ka jira ayaa waxaad dareemaysaa in dadku say u soomeen oo dhan noloshu ay u sooman tahay marka jaaliyado badan ayaa ku nool oo waddankan waxa weeye muslimiinta dad badan oo aad u fara badan oo muslimiina oo meel walba ka yimid degaan ahaan oo ama shaqo ama wax kale waxbarasho u jooga ayaa jooga waxaa laga yaabaa dadka adee yurub taga iyo mashaaikhda hadda meeshay ka sheekeynayaan oo kale waa ummado kale iyakana ku nool laakiin soomaaliya oo kale dadka degan waxaa laga yaaba markaan ka imaanaynay soomaali un inaad arkayso laakiin markaad halkan timaado waxaad ku dhex dhacaysaa caalamkii muslimiinta gaar ahaan oo lasoo wada aruuriyey laakiin waxaan kusoo koobi karaa jawigu wuxuu isu bedelayaa bisha ramadaan in aad yacni isagoo bishu soo dhaweynna la dareemo diyaargarow laga dareemo markii bishu ay bilatana masaajid hadday noqoto iyo shaqadii hadday noqoto iyo maalintii noloshii iyo qaabkii oo lagu saleeyay ramadaanka iyo soo jeeditaan habeenkii oo shaqadu ay u badan tahay hadday noqoto intuba waa jawi ku dhisan ramadaan ahaan ku dhisan weeye waxaa kaloo xusid mudan in yani masaajida oo kale culummada waxay afka ku dhufteen in dadku ay isugu yimaadaan oo la waxeeyo yani lakin waxaan ka wadaa masaajida oo kale riyaad markaad fiiriso gaar ahaan sacuudiga guud ahaan sacuudiga waxaa bilowday in laga agdhiso inta badan masaajida waaweyn masaajid yar oo dee xaafad ku yaala mooyeen in laga agdhiso teendhooyin waaweyn oo masaajidka cadadka uu le yani dadka ku tukanaya lagu qiyaasayo oo iftaar saa'im lagu samaynayo jidadka oo kale markaad soconayso oo dadko laga yaabo wakti adoo shaqo ka yimid ama inuu ku yani uu kuu galo waktigii afurku waxaad arkaysaa dad ahlu khayra oo laga yaabo dadka xataa qaarkood inaynan wax badan haysanin laga yaabo intuu dukaan yar galo uu kasoo galo kartoon biyaha inuu isku dayo ajirka iyo fadliga isagoo raadsanaya inuu dadka inuu markaa biyaha ugu qaybiyo ishaarooyinka iyo meelaha ay taagan yihiin markaa ay uga faa'iidaystaan oo iyaguna ajirka ay u helaan marka waa guud ahaan wadanku saas ayuu isu bedelayaa noloshiisu waan gartay sheekh maxamed cabdi daahir cabditawaab waxa uu ka hadlay kala duwanaanshaha bulshooyinka muslimiinta wadanka sacuudiga ku dhaqan waxaan hubaa waddankaad joogtida britainna in sidaasi lamid ah ay jiraan ummado kala duwan muslimiinka kala timid asia tusaale ahaan pakistan india bangladesh iyo africa iyo bariga dhexe intaba marka bal mid walba bulsho walba iyo gudashada ramadaanta iyo cibaadooyinka kale iyo kala duwanaanshaha ay bulshooyinkaasi muujinayaan bismillahi raxmaan raxiim halkan waa hadda waxay noqotay dadka qaxootigaha yimaada ilaa afghanistan ilaa ruushka ilaa africa dhan kastaba waxa weye waxaad arkaysaa masjidka markaad soo gasho waa waxaan u bixinay weliba xaafadda anagu aanu deganahay mini united nations yani waa umamad mutaxida oo isu timid wey waxa weeyaan hadday tahay cardiff hadday tahay london hadday tahay birmingham hadday tahay lester yani meel kasta oo aad mxuu ahaa magaalo magaalo kasta oo aad tagto waxaad arkaysaa dad fara badan oo kala duwan oo isla afuraya oo isla soomaya oo isla asiirinaya intaas waxaa intaa uheliyay dadka soo islaamaya oo iyagana masaa masaajidii jooga ka iyaga oo kale mathalan waa joogaan dad yani soo islaama oo hablo leh oo inamo leh yani marka waxa weeyaan dadku aad bay u kala duwan yihiin dadkaasaana fi xaqiiqa dadka soo islaama waxyaalaha ay ku ta'asuraan ay aada u jeclaysaan waxaa kamid ah ramadaanka markii la soo galo sida dadku ay xusuusinayaan iyo isla cunka iyo isla salaamista iyo maaragta muxuu ahaa ismucaanaqaynta muxuu ahaa laabta la isa saarayo iyadoo la wada qoslayo waa wax aad iyo aada u taasiiriya qeybna ka qaata in dadku ay soo islaamaan fi lxaqiiqa yacni haddii dadka muslimiintihi ay dadaalaan waxaan anigu isleeyahay dadka yurub degan way soo wada islaami lahaayeen weli innaga ayaa loo baahan yahay inaan tusno naxariista islaamka iyoiyo wanaagga oo la iska ilaaliyo waxyaabaha qaarkood ee mathalan ay dhici karto inay ka didahayaan sida qaraxyada adduunyada ka dhacayo oo kale oo islaamka loo aanaynayo inay beeniyaan baa loo baahan yahay dadka muslimiinta ah fi ficilkoodana ay ku muxuu ahaa ku beeniyaan oo ay tusaan naxariista islaamka qowlkoodana ay ku beeniyaan si markaa dadka ay usoo islaamaan fi xaqiiqan dad fara badan oo lagala hadlay markii dambe iyaga oo markii hore diidanaaba islaamka qaar badan baa soo islaama yidhi saa maanan moodaynin waan gartay marka aada iyo aad baa maaragtay muxuu ahaa ramadaanka uu maaragtay muxuu ahaa uu wax noo taraa xataa faafinta islaamka nacam waan gartay faaqidaada qodobkaasi iyo gacanka hadalka hoon iman doonaa haddaanu tago sheekh cabdiraxmaan sheekh muxiidiin celi inaad tahay imaam ka sokow waxaad sidoo kale tahay macalin dugsi dhexe oo dhiga maadada culumta bulshada marka waxaan rabay inaan kuweydiiyo falgalka ardayda muslimiinta iyo iskuullada ka jirta dhibaatooyinka ay la kulmaan iyo sida haddii aad idinku tihiin macalimiintii weliba diinta islaamka matelayay aada u furdaamisaan bismi illahi raxmaani raxiim runtii waa qadiya aada iyo aada u muhiima bini aadamku nasibihiisu waa isi saameeyaa yacni ardayda soomaaliyeed gaar ahaan iyo guud ahaan jaalidaha kale muslimka ahee joogo waxa waaye alxamdulilahi rabi alcaalamiin wadankan wadan aad loogu dadaalay waayey xagga mataqaanaa alcadaala alijtimaaciya waxay yidhaahdeen iyo furaska oo markaas dadka la wada siiyo yani equal opportunity lawada leeyahay marka waxbarashadana waxay kamid tahay fursadahaas meesha ka jiro ramadaanka waxaa weye yani runtii waa waa xaqiiqa saameynteeda leh oo dhammaan kaa'inaadka si toosa u saameynayso hadday yihiin dhalinyaro hadday yihiin waayeel had dhinac walbaba yani dabaqaadka kala duwan ee bulshada saameyntoos ay ku leedahay marka tusaale waxaad arkaysaa iskuulaadkii way aqbaleen ardayda mathalan qaar waxaad arkaysaa da muraahiqiina ama mataqaanaa kuray ah oo ku dhahayo waan soomaynaa iskuulaadkii way aqbaleen waxay u sameeyeen yani meelo gaar ahay ku nastaan markii ardayda ay qalada aadayaan oo kale meelo gaarahay ku sameeyeen ay dhexgalaan ay yani ku qaataan mataqaanaa xoogaha istiraaxa waxaa kaleetoodoo jirto hadduu alla kuu roon yahay in sida aan sheegay dhalinyaradu ay meelo badan isugu tagaan masaajida ay kamid tahay ay kamid tahay hadduu alla kuu roon yahay marka intaasoo dhan waa xaqaa'iqa jirto fadaa'il iyo wanaag iyo fros iyo ruuxaaniyad oo soomka wata waay laakiin dhinaca kale markaan fiirinana xoogaa runtii waxaan aada iyo aad ula kacaan kufaynaha oo runtiina nagula cusub oo soomaali haddaan ayna soo gaaray xaqaa'iqdan aan kuu sheegay oo oo oo sinaamina taagan ah oo dhinacii mataqaanaa dhalinyaradii ku saameynta ku leh waxyaalahan xisaabaadkan ijraamiga ah ee criminal criminalitiga ah iyo dhinac kale xagjarnimadii ayadana sidaas oo kale oo nafteedii meela meela waxay noo fadhiisatay khatar ah oo dadku ay mataqaanaa hadda mararka qaarkood dhalinyaradii keligood lagumaba aamini karaba inay masaajidii meelaha khayrka loo diro waan gartay waa waa arrin taagan oo soomaalida qurbaha dhammaan wada haysata hadday noqoto waqooyiga maraykanka canada iyo america iyo weliba yurub intaba soomaaliyana dabcan waynu garanaynaa waxa ka taagan cabditawaab sheekh axmed waxaa tahay nin qoray buugaag ka hadlaya arrimaha islaamka waxaa kamid a buug la yidhaahdo khawarij sifaat alkhawaarij sifaat alkhawaarij ama tilmaamihii kuwa diinta ka baxay marka bal waxaad noo sheegtaa shalay oo ay ramadaan kow ahayd waxaa dhacay dhowr weerar oo ururka al-shabaab uu sheegtay inuu qaaday gobolka gedo iyo gobolka galguduud gaar ahaan meeshii uu ka socday shirkii dowlad goboleedka gobollada dhexe soomaaliya loogu sameynayey marka bal in weerar la qaado bil barakaysan laguna qaado dhul islaama gudihii maxaad ka odhan lahayd
bismi illaahi araxmaan iraxiim walaal horta waxa weeye shareecada horta culamo badan baa kula fadhida waaweyn culamo badan oo kalena way joogtaa waxa weeye aniga mawduucan isaga ah oo arrimaha ku saabsan qofka muslimka ah inuu ama isagu isdilo ama uu qof kala dilo ama si guud dad aan aan gaarahayn oo maxkamad aan lasoo taagin oon intuu galay faldembiyeed shareecadu aan maxkamad lagu saarin qof ama jid iska mari ama masaajid jooga ama suuq jooga in wax la yeelo arrimaha wax badan ayaan baaray oo aan ka qoraa kitaabka aad sheegayso sifaat alkhawaarij kama waradat fi lnusuus oo la taabacina u jira waana arrin muslimiinta maanta meel kastoo la joogo arrimahan waxyaalahan ayay axdaada waaweynta dadka dalabatul cilmiga iyo culummada arrin ihtimaamku haysa weye marka su-aashu ma aha hebel muxuu sameeyey iyo hebla maxay samaysay su-aasha dhabta waxa wey laisweydiinayaa shareecadu maxay ka qabtaa qofka bilow aadmiga horta isagu inuu isdilo xaq ma u leeyahay inuu qof bilow aadmiga go-aan ku gaadho inuu naftiisa dilo waa maya nafta ilaahay baa abuuray ilaahay baa leh waxa weeye ammaanay kugu tahay waxa weeye ina linafsika calayka xaqan weeye xuquuqay kugu leedahay marka inaad goyso adu xaq uma lihid haddii qofku naftiisa uu gooyana sida nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam xadiidka bukhaari iyo muslimka man qatala nafsahu bishayin fi dunya cudiba bihi yowma alqiyaama qofkii naftiisa dila oo adduunyada wuxuu isku dilay unbaa qiyaamada marka la tagana lagu cadaabayaa xadiisaas way badan tahay man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi naari jahannama yataradda fiihi khaalidan mukhalladan fiiha abadan yani waa wax hadduu hadduu iska soo tuuro oo darbi iska tuuro hadduu suun isku xidho wuxuu isku dilay qofka bilow aadmigaa unbaa aakharo lagu ciqaabi masaladaasi waa masale dadka shareecada yaqaana aad iyo aad waadix ugu ah waxaa ku xigta qof muslima oo laa ilaaha ila allahu muxammadun rasuulullahi leh in la dilo oo si ula kaca oo kasa loo dilo aayaddii qur-aanka ahayd bay iyadana ku caddahay allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay waman yaqtul mu'mina mutacammidan fajazaؤuhu jahannamu khaalidan fiiha wagadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima shan cuquubo ayaa loogu goodiyey oo alle wuxuu leeyahay qofkii qof mu'mina si ula kaco u kasa dila ood ugu talagashay kamay baa laga saari fajazaahu jahannamu waa abaalkiisu waxa weye waa naarta jahannamo khaalidan fiiha inuu ku waaraadana wagadiba allahu calayhi walacanahu carada alle iyo lacnada alle wacadda lahu cadaaban aad iyo aad bay u badan tahay anuu kitaabkayga waxaan kaga hadlay sifaat alkhawaarij arrintaasoo faahfaahsan iyo dadka waxaa samaynaya waxyaalaha afkaarta khaldanaya ay ay qabaan waxaa kamid ahaa axaadiisa nabiga oo aad u tira badan kulu dambin casa allahu an yakfirahu ila ma man maata mushrikan aw mu'minan qatala mu'minan mutacamidan allah subxaanahu watacaala dembi kasta wuxuu mudan yahay inuu dhaafo qofkii gaalnimo ku dhinta ama qofkii qof mu'mina si ula kaca u dila mooyeen waa abu daawuud xadiiskiisii waa garta aad baad umahadsan tahay waayo aan xusuusiyo dhegeystayaasha in aan gudaha kaga jirno barnaamijkii faaqidaada toddobaadkan maanta kaga hadlayno wanaagga bisha ramadaan iyo khibradaha ay bulshooyinka muslimiinta gaar ahaan soomaalida ku dhaqan waddamo kala duwan oo caalamka ay kala kulmaan bishan waxaana martiigu ah sheekh maxamed cabdidaahir oo khadka telefoonka cardiff ee dalka britain ku jira sheekh cabdiraxmaan muxiidiin celi oo khadka gothenburg ee dalka sweden ku jira iyo cabditawaab sheekh axmed oo khadka magaalada riyaad ee dalka sacuudi carabiya ku jira haddii aan dib ugu noqdo cardif iyo sheekh maxamed cabdidaahir aan u gudbo mawduuc kale istaakulayntu iyo isgargaarku bisha ramadaan waa wax aad loo loo ammaanay dadka reer britain saan sheegay muslimiin aada u kala duwan bay leeyihiin ra-iisul wasaaruhu habeenkii uu rabadaan soo gelaysay waa david cameron wuu hadlay isaga oo dadka ugu tahniidinaya maaragtay imaanshaha bisha ramadaan waxyaabaha uu bulshada muslimiinta aadka ugu ammaanay oo ku tilmaamay inay kow ka yihiin waxa weeyaan istaabkulaynta isagoo ereyga zakaatna sheegay marka bal sawir naga sii sida dadka reer britain ay arrintaasi ay maaragtay ugu heelan yihiin iyo haddii ay jiraan ururo soomaaliya oo kaalin ka geysta taabkulaynta dadka tabaalaysan bisha ramadaan ee dalkii soomaaliya bismillahi raxmaan raxiim horta shaki igama jiro in maaragtay muxuu ahaa masaladaas ummad lamida ummadda islaamka inay jirto u malayn maayo sida ay isu taakuleeyaan mar walba gaar ahaan bishan ramadaan hadee rasuulkeena alayhi salaatu wasalaamna waa uu ka sheekeeyey masaladaas oo dee bishan ramadaan waxyaalaha khayrka leh ay leedahay waxaa kamid ah in dadka sooman loo kaalmeeyo rasuulkeena wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam man fatara saa'iman falahu mithlu ajrihi min gayri an yunqasa min ajri saa'imi shay ninkii qof sooman afuriya wuxuu helaa ajri lamida ajrigii uu shaqaystay ninkaas sooman kaas soomanna ajrigiisii waxba lagama nusqaamiyo marka bishani waa bil deeqsinimada aada iyo aada loo ammaanay xadiidka ibnu cabaas radia allahu canhuma waatuu yidhi falaa rasuulu llahi marka yani rasuulka alay salatu salam xadidku waa dheeryahay yani inuu maratay jibriil u iman jiray habeen walba aadna aadna uu maratay muxuu ahaa uu deeqsi u ahaa markaasuu yihi fala rasuulu llahi sala alay salam xiina yalqaa jibriil ajwadu cala alkhayri min arriix lmursala marka aada iyo aad baa maratay mxu dadka muslimiintiihi ay lacag isaga ururiyaan gudaha britania masaajid walba waa laga afuraa sidoo kale dad fara badan ayaa waxay ururiyeen lacag oo ay u diraan wadankii si loogu afuriyo laba xaalayna ku timaadaa saddex xaalo xaalad fardi ah oo qofka qaraabadiisii oo la soo xidhiidho darteed uu lacag u diro ama dad ay is yaqaanaan dad ay jaar ahaan jireen wahaakada waxaa kaloo jira qaraabada nafteeda inta lacag iska ururiso qaraabahoodii kale u dira waxaa kaloo jira maaragtay muxuu ahaa dad iyagu isxilqaabo ururo voluntary organizations ah oo intay wax ururiyaan dabadeedna u dira dadka muxuu ahaa masaakiinta ah hadda beri dhaweyd urur muxuu ahaa ay gabdho soomaaliyeed ay wadaan ayaa lacag ka ururiyey meeshan haddana maaragtay muxuu ahaa dadkii loogu talagalay gaadhsiiyey marka waxaa loo baahan yahay un in lasii laban laabo masaladaas laakiin waxaana aada iyo aada ugu bogay sida aada isugu xilqaamay sida dadka kasoo noqonaya yemen ama yemantaa ama soomaalida ama keyrkoodba ah ee dagaalka hadda ka bilowday meesha la yidhahdo yemen sida aada loogu gurmaday aad baan ugu riyaaqay waxaana loo baahan yahay in lasii laban laabo insha allahu tacaala weliba bishan ramadaan in lasii laban laabo oo dadka masaakiinta ah wixii la tak wixii la tari kara la taro hal masalo un baan ka digayaa saladaasi waxa weeyaan alakh cabditawaab khayrallah siiye mawduuci uu ka hadlay asbaabaha keena waa dadka ahludiinka ah mamanaanta ay ku maman yihiin siyaasadda marka siyaasadaha noocaas oo kaleenta ah ninka caalimka ah ee dadka waxbara ama taalibulcilmiga waxbara uu ka khayr badan yahay wax badana siyaasiyiinta sababta oo ah ilaahay subxaanahu watacaala markuu ka hadlahayay dadka markuu ka hadlahayay dadka wanaagsan ee aynu inaga ilaahay ka barino maalin walba inaynu dariiqoodilana mariyo ihdina siraat almustaqiim siraat aladiina ancamta calayhim hayr maqduub calayhim wala daliin nimankaa ilaahay u nicmeeyey waxaa lagu fasiray fi suurati annisa oo ilaahay uu yihi ulaa'ika aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina waasidiiqiina washuhadaa wasaalixiina waxasuna ulaka rafiiqa nebiyada qolada ku xigta waa asidiiqiin culimada waxay yidhahdeen asidiiquuna hum alculamaa culamada radbaaniyiinta wey marka waxaa loo baahan yahay in si dilalka iyo mashaakilka uu u yaraado in dadka culimadii ay ujeedsadaan hidaaya dadka inay hanuuniyaan ogaadana haddaan nabad la helin waxba lasoo tari karo haddaan nabad la helin maarata muxuu ah masaakiinta ayaa badanaysa nabaddu waxay keenaysaa in cilmiga la barto in cilmiga kan adduunyadana la barto kan aakharana la barto masaakiinta way shaqaysan lahay ramadaanka iska dhaaf kun boqol iyo boqol iyo konton sanadood ka hor fatwo ay soo saareen culimada soomaaliyeed ayaan maalin dhaweyd ka akriyay internetka oo nin sacuudihi uu soo saaray oo uu yidhi aabbahay baan ka dhaxlay culimada soomaaliyeed boqol iyo konton sano ka hor waxay soo saareen fatwo odhanaysa way banaan tahay sadaqaadka dadka dadka soomaalida ah in loo gudbiyo sacuudiga iyo jaziirada carabta oo markaa dee tacbaan ahaa maxaad umalanaysaan berigaas de nabadda inta way ka badnayd barwaaqada way ka badnayd bal waxaan odhan karaa niyad wanaagga iyo maaragtay muxuu ahaa cibaadadana halka waa ka badnayd marka maanta haddii la isleeyahay cilmigii baa farabatay waxaa loo baahan yahay cilmigii inuu camal keeno camalkaasna waxaa ugu horeeya in wax la istaro waxa ugu horeeya in la istara loo baahan yahayna warwaa la isbadbaadiyo oo dilkan iyo rafaadka iyo mashaakilka jira bal ramadaanka aan ka faa'iidaysano inaynu ujeedsano xagga khayrka iyo wanaagga wakti fidnaa lagu jiraa rasuulkana wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi halkaa xadiis halkaa xadiis baan ku darayaa oo aada u gaaban alcibaadatu fi lharj ka hijratin ilay waktiga fidnada ay socota in la cibaadaystaa waxay lamid tahay in loo- laysoo hijrooday ajargeedii bay lamid tahay marka ramadaankan aad aan uga faa'iidaysano wax istar kow ay ka tahay nabadda in la xoojiyo jazaakum allahu khayr waan gartay gebagabadiinu kusii dhownahay sheekh cabdiraxmaan sheekh muxidiin celi haddaynu dib ugu noqono eh, dadkii cibaadaysanayey eh, waxaa jira dad badan oo yurubta ka taga saacadaha dhaadheer eh, ka fogaada oo haddii dhaqaalo u saamaxo taga ama soomaaliya ama dalalka carabta gaar ahaan eh, dhulka barakaysanee maka iyo madiina bal sawir naga sii sida arrintaas ay ugu baahsan tahay eh, dalka sweden dhexdiisa bismi illaahi raxmaani raxiim waa runtii waxay kamid tahay xaqaa'iqdan yani kownka ka dhacaayo in habeenkii iyo maalinku meelna ay wada eg yihiin ay jinjin yihiin meelaha qaarna ay kala dheer yihiin marka waa xaqiiqa jirto sideedaba waxyaalaha la rabo waxay tahay markii hadda haddii aan nahay dadkan jaaliyadii muslimka aheed ee qarbiga ku nool gaar ahaan wadamadan ay ku badan tahay yani waktiga haddaan summer timeka la yidhaaha maalintu dheerto habeenkii uu yar yahay saacado kooban uu yahay dadku waa saddex nooc sidoodaba dadku saddex firqo waaye dad waa ijtihaadaan taxari iyo dadaal bay sameeyaan waxa waaye meesha ay degan yihiin bay ku dadaalaan ama waktiga ha qiimeeyaan ama oon horta meeshan suurtagal maahan inaad aragtid bishii inaad aragtid suurtagal ma aha habeenkii dhalanayso ma sahlana marka ijtihaada caynkaas dad sameeya way iska jiraan dad kalena waxay yidhaahdiin hadduu alla kuu roon yahay sida hadda aprodkii aan kuu sheegay ama hay-adii la dhihi jiray almajlis aleurobiy liliftaai walbuxuuth ayay ayagana ka talaqiyaan mataqaanaa ay ka qaataan xagga mataqa qaabkay ku soomi lahaayeen soonkii iyo salaadii iyo xagga tawqiidka iyo waxyaalaha qaar kalaa jiro nuuc kalaa ayagana waxay yeelaan waxay ku baydaan wadamo kale oo ka baxsan wadamadan mataqaanaa sweden oo kale oo waddanka sweden waxay leeyihin cala sabiil mithaal waxaan ku xiranaynaa soonka ama soomaaliya ama sacuudi carabiya ama waddan kale aan ku xiranaynaa soonka dad saasna waa jiraan marka dad kale oo waxaa jira ayakana safraay sida adigu sheegta oo dhahayo meeshaan labaatan iyo saddex saac iyo labaatan saac inaan soomo iima sahlana marka yani raranaayo laakiin fursadaas dadku ma wada haystaan marka anigu waxaan dhihi lahaa oo aan rabaa inaan ujeediyo culamada so- muslimiinta ah caamatan inay keenaan xal eh, muslimku ay eh, jaaliyada qarbiga ku nool ay ku soomaan oo la wada raaco ilaahayna waxau nagu amray inaan dhammaantayn asiga oda caabudno kutiba calaykum unu ileyh kutuba calaa furaadaakum nama dhihin kulligiin baa laydinka rabaa marka way fiicnaan laheyd in la helo marka eh, runtii xaqiiqatan waa qadiya fikiya oo u baahan in la cilaadiyo oo baaritaan badan u baahan hadda sanadka hore waxaan xasuustaa mar ay ay ay mataqaanaa majliskan oo oo oo ku yaalo oroba ee fataawaha iyo buxuusta loogu talagalay inay qadiyada ay yara irjaa'iyeen ay sanadan u dib dhigeen hadda waan sugaynaa hadda wafdi culamaa ah oo meeshaan ka baxaya hadda jaray sagaalka bishii june marka waxaan sugaynaa natiija insha allah dhinaca kale waxaan rabaa inaan ka faa'iidaysto mimbarkan galabta aan aan saaranahay oo ah meelay ummadda soomaaliga wada maqlayso waxaan rabaa ummaddan ummadnimo ayay mataqaanaa runtii u burburtay ummadda soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa institution iyo mu'asasaad iyo iyo leadership waa muhiim noloshay muhiim u yihiin laakiin waxaa ka muhiimsan umadnimada ummadda in la soo celiyo nationhoodka ummadda in la soo celiyo nationhood nationhood haddaa maqashid ama umadnimaduna waxay ka cibaaro tahay macaani fara badan oo nabiga dhaxal reebay calayhi salaatu wasalaam hoos ummadda u reebay oo cadaaladda ay kamid tahay raxmada ay kamid tahay amaanada ay kamid tahay waxa ay kamid tahay aliifaarka waxa la yidhaha altruism waxa la yidhaha nabi maxamed sal ly slam saxaabadiisa wuxuu ku bari uu ku tarbiyeeyey eh, qimada ugu sarraysa ee umadnimada ay gaarto oo ah haddii lagu doorimaadiyo naftaada iyo nafta walaalka inaad nafta walaalkaa doorato waa meesha ugu sarraysa oo ilaahayna uu ku ammaanay oo ma kana lii min cilmin bilmala'i lacla an yaktasimuun xata almala alacla malaa'igta ilaahay isweydiisay what a kind of society is mohammed building mohamed nuuca bulshadu dhisaayo maxay tahay isweydiiyeen calayhi salaatu wasalaam kolkaana ilaahay uu ka jawaabo uu yihi waladiina ja waladiina tabawau daara waliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim sifaadki lagu tilmaamo waxaa kamid eeday wayuutiruuna calaa anfusihim marka waxaan u baahannahay si umadnimadaa loo soo celiyo fursadan hadda taagan ee soomka ah waa meesha ugu habboonaan isleeyahay in umadnimada la soo celiyo ummad u arkayso institutionska aan dhisayno ama baarlamaan ugu yeer ama maxkama ugu yeer ama hadduu alla ku re cabinet wasaaradeed ugu yeer wax kasta ugu yeer dad u arkaayo inay tahay wax la yidhaahdo their ownership waxay ayaka leeyihiin u arkaayo waxaan isleeyahay majhuudaad fara badan ayaa loo baahan yahay in umadnimada la soo celiyo waxaan kaloo baaq u dirayaa walaalahayna yani iyagana la yidhaahdo alxarakata shabaab waxaan leeyahay walaalayaalow ummadda aad baabi'inaysiin waa ummadiine ummadiina u naxariista bishaan ilaah ha ku caabudina dhiigga muslimiinta inaad daadisiin ha ku caabudinina billah calaykum waxaan leeyahay ummaddan haddaad islaam u ogoshihiinna talada dadka siiya maxaa yeele qadaayaadka damawiga ah waxay kamid yihiin waxyaalaha u muhiimkaa in laga tashto ilahayna wuxuu yiri waamru mashuura baynahum haddii aad u arkaysin ummadda muslimiin waayo haddaadan muslim u arkin aad ummadda leedihiin muslim ma ahana waxaada leeyahay dagaalka waxaa u wadiin wadanka gaalaha kusoo duushay way marka gaal gaal in looga hiliyana macna ay faa'iidadiisa ma jirte fii shalta xaalatayni xuja baa idinku oogan allah allah fii ummatikum ilaahay ummadda uga baqa baan leeyahay insha allahu ramadaankana intaan dhiig muxaram ah aan ilahay ku caabud lehayn aan ku caabudno waman axyaaha fakanama fakanama axya annaasa jamiican aan ilahay ku caabudno hada wallahu aclam waad mahadsantahay sheekh cabdiraxmaan sheekh muxiidiin celi waxaan sidoo kale jeclay inaan u mahad celiyo sheekh maxamed cabdi daahir oo ku sugan magaalada cardiff ee dalka britain cabditawaab sheekh axmed oo ku sugan magaalada riyaad ee dalka sacuudiga iyo sheekh cabdiraxmaan sheekh muxiidiin celi oo ku sugan magaalada gothenburg ee dalka sweden dhammaantiin aad baad u mahadsantihin aad mudan baarak allahu fiik kulliga waa idin salaamaya sheekh cabdiraxmaan
maxamed cabdi sandheere ayaana faaqidaada toddobaadka soo jeedinaya halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington ramadaan alkariim ayaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaan